waxaa marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya dhibaatooyinka iyo tacdiyada kala duwan ay ciidamada maamulka ku daaban xabashada etoobiya ay ka geysanayaan dhulka soomaali galbeed habeen hore waxaa magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed lagu toogtay wiil dhalinyaro ah kaas oo uu soo gaaray dhaawac culus iyada oo hadda xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo isbitaalka weyn ee magaalada jigjiga dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in askariga uu ilaalo u ahaa mas-uul ka tirsan maamulka etoobiya ay ka dhisatay dhulka soomaali galbeed uu si bareer ah rasaas ugu furay wiilka dhalinyarada ah kadib markii ay ismaandhaafeen askariga ayaa markii uu falkan geysanayay wuxuu xirnaa dhar caadi ah markii wiilka dhalinyarada ah ay murmeen islamarkaana uu dhaawac gaarsiiyey kadibna uu soo xirtay daris ciidan wiilka dhalinyarada ah oo lagu magacaabo xamsa ayaa waxay ehelkiisa sheegeen in ninka toogtay wiilkooda uu ka mid ahaa ilaalada guddoomiyaha maxkamadda maamulka dowladda etoobiya ay ka dhisatay dhulka soomaali galbeed si kastaba ha ahaatee ciidamada ay ku shaqaysato xabashada etoobiya ayaa marar badan sidaan oo kale si arxandarro ah u dilay dad shacab ah oo deganaa deegaankaasi iyadoo shacabka ku sugan halkaasi ay warbaahinta la wadaagaan tacdiyada iyo xadgudubyada ay kala kulmaan ciidamada ay carbisatay etoobiya balse hogaanka maamulkaas uu dhankiisa dhagaha ka furaysto cabashooyinka isdabajooga ah ee ugu imaanaya bulshada